fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ta hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya culays dhinaca nolosha ah kadib markii laga joojiyey caawin gaar ah ay ka heli jireen hay-adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda maqalka naafada ka ah ee xeryaha ku nool iyo xaaladaha ay wax ku bartaan kama marno xubintii shaksiga oo aan ku wareysan doono suldaano ibraahim oo ka warbixin doonta dhibaatooyinka ka dhashay raashinka laga jaray qaxootiga iyo lacagihii caawinta ahaa ee qaxootiga la siin jiray barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan axmed dadka da-da ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya daruufo adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageero ay ka heli jireen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka dadkan duqooyda ah oo laga caawin jiray joodarayaasha marakaneecada iyo bistooyin iyo adeegyo kale ayaa haatan waxay sheegayaan inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageeradaasi sidoo kale dadkan da-da ah oo ka kooban rag iyo dumar ayaa laga caawin jiray fursado ay ku tacbadaan beero yaryar oo laga sameeyey gudaha xeryaha cabdisamaan maxamed wuxuu ka mid yahay duqoydii wakhtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu sharxayaa marxaladaha ay ku soo qaateen nolosha qaxootinimo nineteen ninety twogii baan soo galay xarada dhagaxley waa meeshaad aan iskala hadlayno isbeddel badanaan lasoo marinay oo waayaba warkiisa lehe nolol fiican mar baan helnay waxbarasho fiican baan helnay ammaan baan helnay raashiin baan helnay sakhiir iyo kabiirba ku filan wixii wakti bay soo socdeen isbedel badan adigu war maxaan kugu daalay xaaladda waayahay cabdisamaan ugu horeyn da-daada waa imisa
anigu waxaan jiraa toddobaatan sano waayaba warkiisa la henay oo wixii haddee adduunya ma dhammaatee ilaahay baan na soo gaarsiy xaaladii xaalad ka bedelan hadda inaan soo gaarno on ku jirno waktiga maanta kii oday la dhahay waxaad la mid yahay horta caruurta yar oo laba jirka iyo saddex jirka iyo afar jirka iyo oday waa laisku xisaaba wixii caruurtaas yaryar oo noloshooda noqon kara waayana noloshiisa taa unbaa noqon karta dadka xooggale iyo dadka da-da laysma barbar dhigi karaa cabdisalaanow hadda wixii dhaqaalihii ma jiraan marbaa dhaqaalo fiican aan haysani waa nagala gooy mar hay-adaan noo imaaday maxay ahaydii waxbay na taraayeen beeray noo qalqaaliyeen beerihii bayna bareen sida loo tacbo looga faa'iidaysto goosaaraan ku haysanay maxay ahaydii waxtar weyn baan aan ku helnay waayahay sida gaarka ah dadka da-da ah daryeelka loo samayn jiray maxaad ka xusi kartaa
waa la dhaqaalaynaya dadkaa da-da hadday raashiinka tahay cunto fiican oo jilacsan oo boorish baan helaynay waxaan helaynay caano boor aan helaynay oo waayo ilaa waxuroon dhuunta mari karaan dhinaca kale oo xagga hoyga guryaa noola dhisay maxay ahaydii musqulaha waa noola hagaajinay cabdisalaanow joodariya iyo waxaana la siin jiray shandarwo waxaana la siin jiray wakhtiga dhaxanta ay socdo soo feela odayaasha daad intana la bustooyingna la siin jiray cabdisalaanow wixii way isku dhammaadeen hadda wax yaalla moordi iyo waxaana la siiya qamadi kuwaana nin odayay ilmi yaryar maxa maxay u taray xataa saabuunta in dharka ku dhaqanaynayaa nagala jaray cabdisalaanow hadda xaalad ilaahay ogyahan ku noolnahay tabar kalena ma hayno waa tahay maadaama aad tihiin dadda ah oo qaxooti ah oo aan awoodin inay shaqaystaan bal sidee baad caruurtii ugu dhex nooshihiin cabdisalaanow haddee xaalad siday huri waysaa la yeelaa annaga awood ma lihin awoodda waa tii ilaahay ilaahay unbaan gacmaha hoose dhiganayna hadda meesha waxba kuma hayno subaxii magaaladan iska soo aadnaa jimicsi ahaan lagu baxsi nin walba bakooradiisa inta soo qaad geedaha hooskao tallaalka iska hoos fadhiisanaa kii jar ciyaar iyo kii walwalo war hebelow hee cabdullaahi ow xaaladda maxay ku dambayn doontaa allahu aclam xaaladda hadda meeshaasay naga maraysaa cabdisalaanow waayahay bal marka aad kulantaan waayihiin hore ma ka sheekaysataan berisamaadkii baan ka sheekaysanaa markaan sheekada isku soo qaadna dadka qaarkiis waa dhacaa waa ooyaa madaxa lasoo qabtaa biyaa lagu bilbilaa odayaasha qaar sokor ay la nool yihiin qaar dhiikar bay qabaanoo lug iyo gacan baa balaf eh dad aad u tabar yar xasuustiina waynugu taa lehla jecladii waddankiina cabdisalaano waana haysaa shanta waqti markaan tukunaan gacmaha kor u taagna ilaahay u barinaa waddanka inuu ishaan ilaahay u dhaamo aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdisamaan maxamed oo ka mid ah odayaasha qaxootiga oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dadkan da-da ee ku nool xeryaha waxaa qayb ka ah kuwa naafa ah oo nolol ahaan ku tiirsanaa taageerada samafalka ay ka helaan hay-adaha kuwaas oo qaarkood aan la nooleyn eheladooda xeryahana ku quuta garaamaadka yar ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waayeelkan xeryaha ku nool oo u baahan taageero ballaaran ayaa sheegaya inaysan iibsan karin caanaha hilibka iyo qudaarta maadaama aysan cuni karin cuntooyinka adag xasan cali ibraahim waa toddobiyo konton jir barnaamijka caweyska ayuu uga waramay xaaladda ay wajahayaan iyo baayaha ay ku nool yihiin naafada degma aan ka mid ahay halkan waxaan joogaa muddo dheer baan joogaa da-deedu waxa weeyaan toddobiyo konton konton jir baan ahay muddo dheer baan joogaa xeradan qaxoontiga waxaana ka mid ahay dadka waayeelka ah ee ka tirsan bahda naafada halkan waxaa jirta xeradan qaxoontiga aanu ku noolnahay dad badan oo naafa ah oo aada iyo aada u badan markaa xeradeedaasaanu isugu nimaadnaa dadkayga naafadayla aanu ku kala war qaadanaa magaalo weyn oo caasimada weyn xerada qaxoontiga markaa dadku waxay iskaga waraystaan isugu yimaadaan naafadu halkaa xitaa caruurta lasoo xambaaro waa lasoo xambaaraa waalidiintu way keenaan kuwii gurguuranaya gaari gacam iyo waxbaa lagu soo qaadaa baaskeelado saddex adinleeya kii dhitinaya iyo kii hangalaysanaya kilooyinka berekusitaaba halkaas la yimaada laysku waraystaa xaaladeeda war nin waliba sideebaa tihiin ama maxaa qabtaan ama sidaynu nahay waayahay xasan waxaad noo sheegtaa raashinka ay bixiyeen hadaha samafalka marka ugu horreysa horta waxa raashinku waxa ma garanaysaa aada iyo aad wax yaroo raashin anigu kawul aan ahay kawle markaan ahay markaan kawle ahay waxaan qaataa lix kiilo lixdaa kiilo waxaa la bixinayaa galley iyo misagaa la bixinayaa galley iyo misago qof weyn weyn oo waayeela ama ilmo caruuraba reerkii haysta caruurta haysta caruur bay dadka qaxoontiga u badan yihiin ubadka ay haystaana yaryar ee u baahan waxyaabaha yaryar ee qoyaanka ah magaranaysa ama boorosh laga dhigo ama magaranaysaa dee ukuna magarow ama misago ayaa la cuni karayaa ama galley maya waxay u baahan tahay iyaga in lasoo shiido haddii la doonaya in la cuno oo mashiin la mariyo mashiinkiina wuxuu u baahan yahay lacag bilmetal anigu kawlaha baan leeyaan soo qaataa saddex kiilo oo saddexna waxa weeye galley saddexna waxa weeyaan masago markaan mashiinkii geeyo maxaan ku soo shiidaa ilan lacag baa layga doonayaa waxa weyan haddii aan sidhaahdo iibi oo badh iibi badhkii kale muxuu ii noqon yahay saddex kiilo ilaa halkeebay geenayaan markay ugu yar tahayna waa soddon cisho ayaa lagu leeyahay intaa magaranaysa dadka kale ee iyaguna naafadayna iyaguna waa sidaasoo kale uun kala kaadh badnaadaba eh iyaguna waxaay sii dheer yihiin dad waalidiintooda iyo hooyadooda iyo aabahooda waayeela hayabaa jira dad intaasoo caruurahay dhaleen hayabaa jirta dad xanuuno kale oo iska baralaysahoo dhareerayo dhareer kuga da-ayo ayn hayabaa jira oo u baahan in ma garanaysaa wax jilicsan la siiyo oo waxaan loogu bedelo dee tamartii iyo dhaqaalihiina ma hayaan dadkaasi aada iyo aad baan ma garanaysaa anagu meeshan aan ugu liidanaa bal ka waran iidaankii iyo qudaarta xaalkooda
iidaanka iyo ma garanaysaa ninkii wax yar iska haysta dadka qaxontiyada isku wada mid maaha dad waxaa jira dee magaalada jooga oo xoogsanaya oo shaqaysanaya dadkaasi waxay shaqaystaan bay iyagu ma garanaysaa iidaan iyo qoyaan iyo wax walba dadkoodii ilmahooda u siinayaan laakiin ninkii aan haysan ee naafa ahee naafana ilaahay kaba sii dhigay ama ma garanaysaay qofkii waayeelkii caafimaadka qabay ama hooyada caafimaad qabtay markay hayso intaasoo curyaamiina waxaad arkay xaasas haya saddex saddex curyaamiina leh qaar madaxa biyo kaga jiraan oo baralaysoo oo jiifa oo dheeray kuga daayo mara dhareerka lagaga bi'inaayo waayeel isaguna baralaysinta ku dhacay isaguna jiifo ama aabiyo hooyo oo waayeel oo jiifo oo dhareerku ka daayo sidii carruurta dhareerka laga tirtirayo iyo taga iyo qoyaanka afkiisa ka daayo doksiga laga ilaalinayo laga babinayo caafimaadka xaggiisa aad iyo aad dhinac walba xaggii dhaqaalihii magaranaysaye wax qoyaan la-aantii ama raashinkii ma masag ma waxay cuni karaan masagiya galle iyaguna iyaguna sidaasa dadkii oo dhan ay wada dhiban yihiin dadkiina caano ma heli karaan hilib ma heli karaan wax qoyaan qudaar ma heli karaan qudaarna waxa weeyaan suuqa gaarisaa laga soo ganacsi geynayaa qaxuntigaa loo soo ganacsi geynayaa ninkii aan wuxuu ku gata haysan ama ilmihiisa ugu gadahaynin halkaasuu ilmihii uu leeyahay maanta hooyi aabba iska aamusa ilaahay baa meel waxay nooga keeni doonaa aan waxid ku siina marka markaa waxa weeyaan dadku aad iyo aad bay u liitaan naafaduna aad iyo aad bay u fara badan tahay fara badan tahay waayo marka aad isku darto dadka waayeelka ah ee naafada ahee aabbiyo hooyaba leh reero qoysas baad arkaysaa laba laba qof oo waayeela ay joogaan ama odaygiioo baralaysku dhacay oo aabbihii ama hooyadii hayay ama ma garanaysa naagtiioo keliya u dhaqdhaqaaysa waxu karkarnaysa dabka u shidayso cid u soo adeegaysa aanay jirin ilaahay unbay dadkaasi baryaanay hoos joogaan oo ay baryayaan waayahay ugu dambayntii fariintiinan codsigaa maxay tahay maadaama hayadaha samfalka ay dhaqaalo badan ku bixiyaan inay taageeraan dadka qaxootiga ah
aniga fariinteyda codsiga waxay tahay hay-aduhu had iyo jeer waxay yidhaahdaan annagu dadka jilicsan baanu waxu qabanaynaa ama il naxariisle baanu ku eegnaa ama kuwa magaranaysa donarska la yidhaahdo ha noqoto ama hay-adaha ha noqoto waxa weeyaan macnihii dadka jilicsan waanu jecelnay waanu eegaynaa waxbaanu qabanayna waxbaanu u taraynaa bay yidhahdaan haddana wax alaaliya wax magaranaysaayey sidaasoo aanu ka aragnaa ma jirto marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa waanu ka codsanaynaa hay-adaha magaranaysaayey dadkan qaxoontigii uu meesha u fadhiyo ee uu hoos joogo in ay hoos noo eegaan oo dadka naafada ah iyo waayeelkooda iyo dadka buka ee caruurta u badan ee baralayska ah ama ma garanaysaa waa inay waxu qabtaan aad buu mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa xasan cali ibraahim oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka cawiiska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aadinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac kusoo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaano ibraahim oo ka mid ah hooyooyinka xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagtii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laba bilood ka hor tan iyo xilligaa sidee ayay isu bedeshay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab suldaano ayaa inooga warramaysa waxaa kale oo maqli doontaan macallin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo siyaabo kale oo badanna u caawiya dadka maqal kale oo ka hadlaya dhibaatooyinka bulshada ka haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga suldaano ibraahim oo ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la yareeyey muddo hadda laga joogo laba bilood suldaano ayaa ka hadlaysa lacagta gunnada ah ee markii hore la siin jiray inta ay hadda hesho iyo sida ay u saamaysay lacagta la yareeyey nolosha qoyskeeda waxaan helnay jakuuladii aan qaadan jirnay in maanta wax laga dhimay ay afar boqol shan iyo konton ay tahay marka horena sideed boqol iyo konton aan qaadan jirnay haddii afar boqol iyo sideed boqol iyo konton wax u dhexeeya waa fahmi kartaa annagu maanta dukaamada dad dukaamada tegi karna oo deen soo qaadan karna maneyna hadda markii doorkaa ninka u tagna wuxuu nagu dhahay raashinkii hore aan qaadan jirteen ma jirto kun iyo sideed boqol iyo laba kun wixii u qalma qaado marka horena afar kun iyo waxaan qaadan jiray iyo afar boqol bur iyo waxaan ku qaadan jiray kartoon bur ah iyo waxaan ku qaadan jiray caano boora gasac ah iyo waxaan ku qaadan jiray maxay aheeday bariis maantana ma goynayaan dukaamada deenka waa noo diideen daruuf aad ahabaa jirto meel kale wax naga soo galaan ma jiraan raashinkii bariis haddii lasoo qaado wax lagu daruu rabaa moordada haddii lasoo qaado wax lagu cunay rabtaa wallaahi xaaladeena ni waxaa soo koobi karna ma daruufo aad u dhibaataysan baa jirto waa tahay waxaad ii sheegtaa raashinka bishan aad ka soo qaadatay xarunta raashin bixinta ma ku filan yahay qoyskaaga inta laga gaadhayo wareega kale ee raashin qaybinta iguma filno filnaashaa sheegaysa hal gelin hadduuna gaaraa nasiib layna anigu kaarkaygu afar labaatan iyo afar kiilan soo qaata afar iyo labaatan kiilo maanta reer qada iyo qoraac iyo casho midna uma noqday afar litaro saliid ah waaba murugaysanahaybo si aanu ku gaadhsiinayn bishii imise beri ayuu ku haynayaa adigaa shan labaatan beri ma dhammo waa shan toban iyo toddoba beri haddaa isku celcelin oo aan qoraac ilmo waa dareemi kartaa arday iskuul dhigato wax ka gaajo badan ma jiro bal haddaanu nimaadna lacagta gunnada ee la dhimay toban maalimood ma dhimo waa kala barbayba maraysaa afar iyo konton iyo sideed iyo konton nimanka dukaamada deen bayna sii jirin hadda deenna waynoo diideen annaga waxay dhihin jukuulada waa la jaray deenka aa qaadi jirteen jukuuladii iyo wixii aa qaadinaysiinba isma leh isgaabiya isgaabiya nagu wareereen wad cabsi dukaamada taa ka leexanayna ka hor inta aan la dhimin raashinka iyo gurnada lacagta ah ee khudaarta lagu gato kharashkaa marka la isu geeyo ma idinku filaa oo bishii oo dhan ma idinka fayn jiray waa isku celcelin jirnay ada naftaa ku celcelin jirnay nolol ilaahay baa haayo laakiin naftaan ku celcelin jirno ku celcel dad maal hiigsanaya baan ahayn filnaasho ma jirin laakiin maantaaba noogala sii daray awal been baa sheegayn run baa naga daba timid waxaa sababay jakuulada nagala jaray aawadeeda baa sababay iyo raashinkii hay-adahan hadda masaakiin baa noo dib nooma fiirinhayaan muddo intee la-eg ayaad ku noolayd xeryahan qaxootiga ee dhadhaab aniga waxaan imid labada kun iyo tobankii labada kun kow iyo tobankaa lay siiyey kaar waxaan ku noolaa saddex iyo toban sano kareetaana qaadi karin qoryaana guri karin dharkaas baa cidaha u dhaqaa haddana dhardhaqow yaaba loo dhaqahayaaba naag walba waxay ku leean anigu maxaan haayaa wax iiga dhaqaysaa xaaladahayna aad baan u murugaysanayniyo murugo baan aan ugu soo saa'iday markaa runta kaaga hadlan ilaahay xaggiisa noogama saa'idan laakiin xagga nolosha bini'aadanka shan siyuu ku seexdaa annagu hadda jukuulada yarteeda waa nagala jaray raashinkii waa nagala jaray daruuf baa na haysato dad dhiban baan nahay masaakiin baan nahay xeradaasaan ku jirnaa kor ma aadi karno maantay haddaa hadda shaqo aan idhaah meelmeelahan gaarasi intaa iska aad cidaha aan u shaqay lahayn kaamkana kama bixi karo halkan baa iska taga cuuriyaan cambal baan nahay niyo
dadka aan xeryaha qaxootiga dhadhaab joogin ee ina dhegaysanaya maxaad ugu tilmaami lahayd nolosha dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab waa sadar muuqda su-aal ka dhan baa layidhaha gaabta waana dareemi kartaa sida aan noogu timid iyo sida aan u fafadhin iyo nolol xumada aan meesha fafadhina waa noo jeedaa soomaalimaa u egnahay wejiyadana arkaysaa walaalow dan baa meeshaan taallo hay-adahana hay-adihiina hay-adana haysatay oo waddanka wax nagu siinaysaba haddii ayada aniga wax waa waayna ay leedahay hadda meelaha nagu daadiyaan adduweynaha nagu daadiyaan farxadda aan kaa faraxnay wallaahi waan ku raadinayna wallahi waa magac ilaahay waay kaftan ma ahan magac ilaahay waay wallaahi sideedaan kuu raadinayna maanta allaaba noo kaa keenay ka hor intii aan la yaraynin raashinka iyo gurnada kale ee khudaarta ah ee imise jeer ayaad maalintii iyo habeenkii carruurta dabka u shidi jirtay warniyo waxaan samayn jirnay subax intaan canje burka yarkaan iskiilo u qasqasno digirtirta ugu dallacna aan quraac ka dhigi jirnay caawana cashan karsi jirnay hadda wixii waa soo afjarnay hal gelin waayo quraac lama kariyo cashana lama kariyo qadada qadada bas keli oo ayadaba ilaahuse xaaladeeda taa ilaahay ogya ee tirada qoyska adaad hal mar igu noqoto ee meeqa qof ka koobantihiin afarla waay kaarkay ani saddex gabdhood iyo aniga waa ee gabdhaha ma jiraan qaar wax barta hadday wax bartaan se maxay bartaan qaabdhahayda mid sekadhadiya dhammaysay jaamacadna wax wax ugeynaya iyo wax ka bixinaya midnama waa ilmo aabbahoodana mar hore waxba igu siin jirno igu dayacay had adeerna aana lahaynbo anigaa hooyiya aabba u ah arxan anaa u ah adeer anaa u ah gabdhana waa dareemi kartaa tii iskuul ka dhammaysana gurigayay dhex fadhidaa marmar baa waxaa idhaa intaa keerka maqaan baxceedaha dharka noogu soo dhaq raashinka la gooyey iyo weliba lacagta qunnada ah ee khudaarta lagu gadan jiray waxay ku soo aadeen xilli ay aad kor ugu kacday maciishadu doolarkiina uu cirka isku shareeray marka bal arrimaha isbarkan maxay noloshii ka bedeleen xaalku hadda waa sidee anigu horta markaa runta kaaga hadlan doolar horta ma garanayno doolar waxa la yidhaah ma garanayno kartoonka baastada markaa doono kun iyo sideed boqol buuna leeyahay oo shilin ha kooto sokora markaa weydiin kun iyo sideed boqol buuna leeyahay waa fahantay soo maha ilaa qaxootimana doolar mama naqaane kootada sokorta waa laba iyo toban kiilo labada iyo tobanka kiilo niyo waa kun iyo sagaal boqol oo shilin madax xataa injir baa naga geli rabto shaamba iyo waxbaa helheli jirno hadda shaambadina waaba weynaba saabuuntana waaba naga reebata hayada waaba urur rabnaa mardhow haa mardhow waaba urur rabnaaba saabuuntana waa nagala reebtay shaamba ma awoodno ma gadan karno raashinkii jakuulada ayna sii jireen waa naga jareen oo raashinka aan ku gadgadan jirnay niyow daruuf baa na haysa ilaahay inuu naga saaro bal faatixada nagu kaalmay marka maciishada qaaliga ah waxaa kale oo sababta hadda ugu weynay idinku sii daran tahay ay tahay baanu fahmay ee awal lacagta gunnada aad qaataan ayaad qayb raashin ku gadan jirteen laakiin hadda maadaama waxay meesha ka baxeen haba yaraatee raashin aad suuq ka soo gadanaysaan ma jirto marka laga reebo raashinka laga qaato ee xarunta raashin qaybinta sidaa miya kuulada wax naga goyn jirtay bilna waxaan samaynaa dharka laba bilood baan jukuulada ku adeegi jirnay bilna waxaa samaynaa dharka aan dhaqnaa ku adeegi jirnay ma fahantay hadda jukuuladii khadkay ka baxda dharkana yaaba loo dhaqahaya wax dharka loo dhaqahayo ma jiraanba meeshaan daruuf baa isku timid maadada labaad waxa waaye dad waayeelaa nahay ga-a nagu jiro balooga waxa waaye dad iska dhib yaraa iskaga jiro muslimiinta oo dhan waa dareemi kartaa qaxooti waay nin i caawa aa leedaho shirkadna kuma taal meesha hadda i caawa nin aa leedaho soomaaliyao shirkada haysta oo maanta na caawan karana ma jira kulli waa wada qaxooti wax iiga sheeg noloshaadii hore intaanad xeryaha qaxootiga iman xageebaad ka soo qaxday meesha aad ka soo qaxday maxaad ka qaban jirtay noloshaadu sidee bay ahayd markii aad joogtay dalkii hooyo aniga waxaan ka soo qaxay magaalada muqdisho waxaan ka soo qaxay wardhiigley haddaa maqasho degmada wardhiigley warta nabadda aan ka imiday markaa soomaaliya muqdisho joogine cadaaladda markaan kaaga hadla gaajo ma aqoonin wax gaajo la yidhaah maba garaninba inay gaajo jirto ma moodi jirin maqaayad baa shidi jiray maalintay ugu yartaa niyo konton kiilo hilib aan bixin jiray iyo shan neef oo ariya waxaan isoo qaxiyey madfac aabbahay madfac baa ku dhacay oo ku dhintay walaalkii madfac buu ku dhintay gabdhahan yarkaa la soo cararay waxaan ku dhahay hadda dhergiya gaajo ma dooro qaxoot inay gaajo jir waa iska ogaay ee amnigaa wax weyn ah amni baa ku haysta amni amni iyo waxbarasho labadaas ma ogiyo wax kaloo aan ku helna male aragtada indhahaba nagu yarba niyo aragtada indhahaba nagu yarba qof aan nafaqo cunay inay indhaha beelayso ma laba cali baa isweydiinaysa hooyo waxaa tahay carruur ku haysata xeryaha qaxootiga keligeed korisa dhibaato badanna waad ka sheegtay xerada iyo nolosheeda ee dareenkaagu waa sidee dareenkeenna aad buu u falxiya dareenkeenna markaan kuu soo koobno nabadaas yartahana siraysa ma ogiye oo hadda waxaan leeyahay gabdho qaangaaraha kuu jooga midda iigu yar markaan soo qaxaayo midda iigu yar laba jir bay ahayd maantana waa shan iyo toban jir gabar shan iyo toban jira meelaan nabad ka jira ma gey kartaa waa layga qubsanhayaa waa layga dilahayaa xoog baa lagu guursanhayaa marka ayaga xorriyadooda baa fiirinaya waxaan leeyahay iskuulkaas iyo iyo nabadaas iyo biyahaas ma ogiye xagar dheer wax kale kuma hayna kenya taasi waxay ahayd suldaano ibraahim oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qaybkaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn ayaa bulshada qaarkeed kala kulma takoor iyo in lagu liido laxaad la-aantooda faysal cabdi maxamed waa macallin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab faysal ayaa macalinimo ka sokow waxa uu sidoo kale bulshada ka wacyigeliyaa xaqaraadda loo geysto dadka baahiyaha gaarkaa qaba sidoo kalena wuxuu bulshada u sheegaa in dadka maqalka leh ay wax qabsan karaan haddii la taageero ee aan hoos loo dhigin wacyigelin fara badan ayaan u sameey way jirtaa wacyigelintaas waxaa ka mid ah dadka maqalka la in la yesin dadka maqalka in la caanin waxaa ka mid ah dadka maqalka qof wax baran karo inuu yahay qof xafiis fadhiisan karo inuu yahay qof macallin noqon karo inuu yahay qof bulshada dadka kalakalmid kamid ah inuu noqon karo dadka maqalka leh wacyigelinta markaan sameeyey dad fara badan waalidiin qaata way jiraan hadda hataa arday iskuullada la keenaa jirta arday ardayda sida u yaraayeen hadda arday fara badan intaan wacyigelinta aan sameeyey iskuullada la keenay oo maanta arday wax bartay noqde oo maanta horumar gaare iyagoo ardaydayda ahayd ardada waxaan bara ahaayeen ardada maqalka leh oo maantana macalimiin noqde oo bulshada u shaqeeyo dad lacag qaato noqde horumar gaari oo dad hay-ado u shaqeeya noqde hebel macallin waa maanta la dhahayo laakiin shalay waxaa la dhihi jira qofkan qof maqala waaye su wax u baran kalaa wacyigelinta intay qaateen maanta dad badan waxaa arkaysaa iskuullada ka shaqeeyo oo macalimiin ee dadka maqalka leh faysal ayaa inoo sharaxaya dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan bulshada noocyada dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah ay dhahayn camal qofka dhagool waaye su wax u baran kalaa waxaa kala mid ah qofkan qof waxaa waxba kelin barkelin camal ay ka dhigaan dadka bulshada waxaa ka mid ah dadka bulshada waxay ku caayaan dhagool waaye iyo waxay ku caayaan qof la yisaayo camal yiska camal la yisaayo xantaa ka mid ah waxyaalahaas oo kala ka mid ah dadka discriminationka lagu sameeyo macallin faysal cabdi waxa uu sheegay in wacyigelintiisu ay aada u anfacday dadka maqalka naafada ka laakiin weli loo baahan yahay dadaal intaa ka badan oo wax looga qabanayo tacadiyada lagula kaco dadka baahiyaha gaarkaa qaba caawintayda waxbayaalo fara badan ayay ka faa'iideen sababtay taa maanta iyagoo qofaa waxaa ahel kasayn wuu ahaa oo maanta macalimiin noqdeen ayaa ka mid ah ilmo wax baran kale maadaama ay yihiin oo iskuulka la keenay intay wacyigelinta qaateen qof maanta isku filan inay noqdeen dadka maqalka leh oo dad shaqaysanayo macalimiin ah qof maanta reer dhisan kala hataa qof bil qaadanayo u noqde haddii aan helo qof garab siinayo haddii hay-ad noqoto haddii dawlad noqoto siday noqoto qof garab isiinaya dad anigoo kale kamid ah inay soo baxaan booska hadda aniga aan taageenahay dadka baahidooda faraha badan maqalka dadka maqalka la baahida faraha badan hadda aan bixinayo oo aan ka hay xarooyinka dad ka mid ah waa inay soo baxaan oo bulshada wacyigelin fara badan ay u sameeyaan dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii cawayska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta barnaamijka
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinaya anigoo cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeentaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla